faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaani waa redio cadaad waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon ciidamada sida gaarka u tababaran dowlada federaalk soomaaliya oo garab ka leeya ciidamo cadaan ah oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi diin iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada garacad ee gobolka mudug ee puntland ciidanka militariga soomaaliya oo in ka badan shan iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dilay qaybo ka mida gobolka hiiraan tababar ku saabsan ilaalinta xaquuqa aadanaha oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shil gaari oo sabiiq khasaare isku jir dhimashii dhaawac oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa magaalada afgooy ee gobolka jubbada hoose iyo magaalada caasimadda ee muqdisho mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo maanta booqday suuqyada magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed faahfaahin dheerada ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada amniga maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo maanta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kusoo qabtay nin tuurey ku dilay mid ka mid a haween ka gacsana gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaasaad maqasheen saaxiibyaal waxay ahayn qodobada ugu doo koroon warka duhur ee redio cadaado goor udiya garoba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur arbaca taarikhda ku aastaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha sagaalada ee sebtembar sanada labaatan toban sagaal imigii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada sida gaarka u tababaran dowlada federaalk soomaaliya oo garabka helaya ciidamo cadaan ah ayaa waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose war-saxaafied ka soo baxay taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afurka ee la yaqaan afurkum ayaa waxaa lagu faahfaahshay duqeymo dhanka cirka ah oo maraykanka uu ka fuliyey deegaanka duleedka ka ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qoraalka afurkum ayaa lagu sheegay in ciidanka maraykanka oo kaashanaya saaxiibada soomaaliya ay toddobiyo tobanka bishan oo shalay ku beegnada ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka waqooyi galbeed kaga xiga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab weerarkaas ayaa maraykanka wuxuu ku sheegay inay ku dileen laba xubnood oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana weerarkaasi ay ka taageeriyeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ha yeeshee aysan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka shacabka ay ku noolaa qaybo ka mida deegaana lagu weeray duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ugu dambeyn warka afurkum ayaa lagu soo gabagabeeyey in maraykanka uu sii wadi doono duqeymaha uu la beegsanayo salagyada al-shabaab ilaa inta mas-uuliyadda ammaanka dalka ay ku wareejinayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa xubnaha federaalk qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada dhinaca kale taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa weerarkaasi ka soo saaray war kala duwan maraykanka waxaana taliyaha ciidanka xooga dalka u sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka badarjadiid oo u dhow buundada araare oo ay ku dileen shan iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halka mid kalena nolosha lagu soo qabtay madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dini iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada garcad ee gobolka mudug ee maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dini iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta gaaray deegaanka garcad oo ka tirsan gobolka mudug halkaasoo maanta si weyn lagu soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dini waxaa qayb ka ahaa maalgashayaal u dhashay dalalka ka qayb galay kulankii maalgashiga puntland ee shalay kusoo gabagaboobay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland ujeedada ugu weyn wafdiga madaxweynaha puntland iyo xubnaha la socda u tageen deegaanka garacda ee gobolka mudug ee puntland ayaa waxaa lagu sheegay sida loo dhammayn lahaa dhismaha dekeda cusub ee deegaanka garcad oo dhowr jiroo hore taabageli weysay xubnaha maalgashayaasha u dhashay dalalka ka qayb galay kulankii maalgashiga puntland ayaa la sheegay in kormeel ay ku tageen goobaha la asteeye goobaha loo asteeyey in laga dhiso dekeda garacad iyadoo maanta si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada garacad ee gobolka mudug ee puntland xubnaha maalgashayaasha ka socda ee dalalka kala duwan ayaa ballan qaaday lacag malaayiin dollar ah uga qayb qaadan doonaan howlgallada maalgashi oo ay ka fuliyaan deegaanada puntland taasoo qorshuhu yahay in mar dhow bilowdo ciidamada militariga soomaaliya ayaa in ka badan shan iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dilay qaybo ka mid a gobolka hiiraan howlgallo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiista maamulka jubbaland oo isgarabsanaya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raag oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in howlgalkaasi uu ka dhacay deegaanka badarjadiid oo u dhow buundada araare ee gobolka jubbada hoose ayna ku dileen in ka badan shan iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna mid ka mid uu ahaa horjoogayaasha dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka howlgal ay ka fuliyeen inta u dhexaysa jallaqsi iyo buloberde oo ka tirsan gobolka hiiraan in lagu dilay ibraahim cabdi turcadaay oo ahaa madaxii jamhadda al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo xasan yare oo ahaa madaxii minoonka ee ururka al-shabaab si kastaba haatee warkan ka soo baxay ciidanka xoogga dalka ee ku aadan howlgal in lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weli dhankooda kamaysan hadlin al-shabaab mana jiraan warar madaxa bannaan oo arrintaas xaqiijinaya tobabar ku saabsan ilaalinta xuquuqa aadanaha ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan ka dudista qaraarka qaranada midoobay ee tarsigiisu yahay kaas oo ku saabsan ilaalinta xuquuqda haweenka nabadda iyo ammaanka tababarkan oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada beledweyne ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle xubna ka kala socday ururada bulshada rayidka magaalada beledweyne agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka hirshabelle deeqa isxaaq xasan ayaa ka hadashay waxaana soo gabagaboobay maanta seminar oo laba maalin soconaya oo aan ugu doodaya inay xaquuqal aadanaha iyo qaraarka qaramada midoobe oo tirsigiisa yahay barnaamijka horta magaciisa waxaa lahaa joint program waxaan kusoo qabanay waxaan kusoo qabanay johar afar barnaamij camal hadda waxaan joognaa beledweyne waxaan ku qaban doonaa sidoo kale afar barnaamij oo barnaamij kastataba maalin aan qaban doono duulaayira barnaamijka maanta noo soo gabagaboobay waxaa kasoo qayb galay bulshada rayidka maxkamadaha wasaaradaha line ministerka aan nahay sidoo kaleeto waxaan rajaynaynaa inay seminaarkan oo noqdo mid lagu intifaaco oo sidoo kaleetana waxaan rajaynaynaa inay oo extensiono badan noola sameyn doon aan barnaamijka qabanno waxaan u taaganahay wasaaradda maalmaha dambeed waxay xoog saaraysaa siday kor ugu qaadi lahayd deegaanka ay matalaysa dowlad goboleedka hirshabeelle dhanka xaquuqda wasiirka wasaaradda sidoo kaleeto waxay dadaal badan ugu jirtaa inay qabato shaqooyin badan wasaaradda haweenka hirshabelle xaliima cali saciid ayaa dhankeeda tilmaantay kasoo qaybgalayaasha barnaamijkeeni labada maalin loo soconaayay aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh aa uga qayb qaadateen barnaamijka waa inkaga mahadcelinaa waxaan rajaynayaa inaa cashiradii labada maalin meeshaan ka socda inaa ka faa'iidaysateen wasaaradani waxay u heelan tahay in barnaamijyada halaan ay ka bataan inaa marar badan is arki doonana waa rajaynaa deegaanada hirshabelle xilliyada qaar waxaa ka dhacaa tacadiyo kala duwan iyadoo aysan jirin cid loo soo qabto shil gaari oo sababay khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa maanta ka dhacay inta u dhexaysa magaalada afgooye ee gobolka jubbada hoose iyo magaalada caasimadaha ee muqdisho cumar abukar xaaji aadan faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya shil gaari oo subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay waddada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose shilkan ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano buudbuudka oo ku yaala duleedka degmada afgooye waxaana uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid ka mid ah uu ahaa jantadiyeeshe halka kan kalena uu ahaa kuwa xamuulka qaada sidoo kale shilkan waxa uu ka dambeeyey kadib markii labadan gaari mid ka mid ah uu ku socday xawaare sarreeya islamarkaana ay isugu yimaadeen meel goolad ah shilkana sidaas uu ku dhacay goobta shilka ka dhacay ayaa waxaa gaaray dad fara badan oo gurmadyo kala duwan ay u sameeyeen dadkii waxyeelada ka soo gaaray shilka inta la xaqiijiyey ah, ku dhowaad toban ruux ayaa ku geeriyootay halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dadka ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho halkaas oo lagu oo lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad inta badanna wadada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye ayaa waxa ay ka dhacaan shilal geysta khasaarooyin naf iyo maalba leh waxaana inta badan shilalkan dadka ay u sababeeyaan darawalada kaxeeya gaadiidka u kala goosha muqdisho iyo degmada afgooye oo badankood aan lahayn khibrad dhammaystiran oo ku saabsan kaxaynta gaadiidka cumar abuukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kusoo qaabtay nin tuuray ku dilay mid ka mid ah haween ka ganacsada gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada booliiska magaaladaasi ay maanta gacanta kusoo dhigeen nin tuuray ku dilay mid ka mid ah haweenka ganacsada ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle sababta ka dambeysay dilkaas ayaa waxaa lagu sheegay in haweenadaas iyo ninka dilka geystay uu maran xoog leh soo kala dhex galay oo idan ugu dambeyntii haweenadaasi tuuray lagu dilay haweenada la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray alaab naxariista xalimo ilyaas waxaana ka mid ahayd haweenka qaada ama jaadka ku iman jiray gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabeelle wariyaal ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ninka dilka geystay haatan ay hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ma jiraan weli waxaa warar ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa hirshabeelle ku aadan dilkan maanta haween qaad ku iibin jirtay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu geystay maalmihii dambe magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa kusoo badanyeen dalalka qorshaysan oo loo geenayo oo loo geysanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana deegaanada hirshabelle iminka taagan amnadarradii ugu xumaad oo dadka shacabka lagu geysanayo qeybo ka mid a deegaanada hirshabelle faahfaahin dhalada ayaa kasoo baxaysa qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho cumar abukar xaaji aadan qaraxan oo ahaa minada dhulka lagu aaso ayaa goordhow waxa uu ka dhacay wadada isku xirta muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye qaraxan ayaa lala beegsaday gaari ay saarnaayeen qaar ka mid ah injineerada dhisaya wadada isku xirta muqdisho iyo degmada afgooye waxaana qaraxan uu ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in dadkii ku geeriyooday uu ku jiro mid ka mid ah injineerada u qaabilsan dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo degmada afgooye kaas oo u dhashay dalka turkiga qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa ta qaraxa uu ka dhacay oo la hadlay radio cadaado ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qaraxan uu ahaa mid xoogan islamarkaana dhawaqiisa laga maqlay meelo badan oo ku dhow agagaarka jaamacadda shabeel waxa uu ka dhacay waxaana daqiiqado kadib soo gaaray halka qaraxa uu ka dhacay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo goobta ay ka sameeyeen howlgallo saacado qaatay mana cadda dadka mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka garas baalley oo ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacay ducdaadu ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qaraxan uu geystay khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira balse maamulka ay u gurmadeen dadkii waxyeelada ka soo gaartay waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay fashiliyeen weerar toos ah oo markaa la doonayey in laga fuliyo saldhig ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacay islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada gaarka ah ee markaa u xil saaran sugidda amniga dhismaha ka soconaya wadada isku xirta muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye qaraxan ayaa ka mid noqonaya qaraxyo tiro dhowr jeer ah horey sidan ay kaga dhaceen duleedka degmada afgooye oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee ka howlgala inta u dhexeysa muqdisho iyo degmada afgooye cumar abukar xaaji aadan radio ado shabeellaha hoose warka duur intaas ku dhan yahay warka duruuxa maanta soo saaray saaxiibka imaha nuur axmed anigoo xasan halkan ka timiniyay tan iyo kulan dambe duur wanaagsan